joogi kartaa uun haddii lagu xidho haddii lagu xidho oo maxbuus aad tahay dee waxa weeyaan waa joogood ku khasbanta ilaa inta ilahay faraj kuu furayo waayo saxaabadii ridwaanulahi calayhim markay maka ka hijroonayeen laba laba qolub bay noqdeen qole way dhaqaaqeen oo way hijroodeen waayo dulmi baa ku socday sideed ilaahay u waxidaan sideed ilaahay keligii u caabudaan maana la caabudaan kumaankumka sanam iyo kumaankumka ilaah ee farabatay ee dhegeeyeen dhatoona lahayn ee laa yanfac walaa yadur maadna la caabudaan markaasaa la garaacayo la dilayo la khasbayey maxay sameeyeen maalin keliya ka dhaqaaqeen intii la xidhay mooyaane intii la xidhay way ku khasbanaayeen ilaa ilaahay faraju furaayey inay sidii ahaadaan marka wuxuu leeyahay meel haddii lagugu dulmiyo ha ku nagaanine iskaga dhaqaaq waayo ilaahay baa wuxuu odhanaya dadka dadka la jooga gaalada gaalada dhulkooda jooga ee cibaadadooda iyo caqiidadooda aanu madax bannaanayn markay malaa'igtu oofsanayso malaa'igtu waxay ku odhanaysaa fiima kuntum xaggaa ku noolaydeen nimankiinani xaggee joogteen qaaluu kunnaa mustadcafiina fi alard niman mustadcafiin oo itaal daran oo laga itaal rooyaanu ahayn maxay ugu jawaabayaan alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha maxaa ilahay dhulka midig ku soo cidhiidhiyey maa dhulka ilaahay waasica ah dhan u tagtaan maxaa idin xidhxidhay marka wuxuu leeyahy haddaad diintaada u madax bannaan weydo iska dhaqaaq oo xaggee u dhaqaaq ama galbeed isaga dhaqaaq ama bari u dhaqaaq macnaheedu waa maxay raaso dhul diintaada aad xor ugu tahay laakiin waxa la yaab leh innaga maanta xaaladdeenna dhulkaagi oo laga eedaamayo oo lagugu baaqayo diinta oo aanad waaye nin qofku yidhaha war ina mari salaaddii masaajidka waa laaqimayaa oo aad xor tahay oo inay hebel aad tahay oo magac iyo maamuus ku leedahay ka dhaqaaq oo dhul aad tahay quraab tuka madow oon cidina ku aqoonin waxaad gashay iyo waxaad guddo oo nigir lagu odhe ka ugu soo dhowe kuodhe nigir baad oo aanad eedaan maqlay oonad salaad arkayn oo maxaan ku dhahdaa xataa salaadda aanad xor u ahayn u hijrood waxa weeyaan waa hijra mukhaalifa lishariica waa hijro aan sharci ahayn waa hijro dembiya weeyaan haddaanay cudurdaarra yaryar oo fudud aanay jirin markaa sheekhu wuxuu isku daray laba arrimood galbeed iyo bari maxaa adduunkuma galbeed iyo bari unba maya wuxuu ku leeyay jihaada doonto u dhaqaaq jihaada xorriyad ka helayso laakiin labada muxuu u sheegay munaasaba ayaa la dhaha munaasaba shicriya marka dhinac sheegta dhinacii kale wuxuu u samaynayaa miisaan wuu isku miisaamaya laakiin waxaa muhiima inta dambe in biriiqika qad shariqta arriiq waa candhuufta haddaad candhuuftaada qad shariqta shariqa waa saxashada markaa saxato wuxuu ku leeyahy candhuuftaada markaad ku saxato bari isaga macnaheedu waa maxay markastoo candhuuftaada ku saxato ma dhaqaaq ba mee waxbaa lagala baxayaa xaqiiqa maaha waa majaaz waa hadal loo dul marayo markaad xaqa sheegi kari weydo xaqa markaad sheegi kari weydo ee lagaa itaan roonaado ee waxaad xaq u aaminsan tahay xataa aad sheegi kari weydo meelaad wax sheegi karto oo ummaddaad wax gaadhsiin karto tag ha sii fadhiin waayo rasuulkuma makow adduunka ugu jeclaa aduu iskaga dhaqaaqa meeshaad ku dhalatay ma makay ka qiimo badantay maka kama qiimo badna markii rasuulka la eriyey ee uu firdhadka yahay ayuu maka saa weegay hadal wuxuu idhi la yaab leh oo qalbiga dhaqaajinaya qalbiga ka soo go wuxuu idhi wallaahi inaki la axabu albilaadi ilaa qalbi wallaahi waxaa tahay makaay dhulka meeshaan ugu jecelay walowlaa ana qowmaka akhrajuuka minii akhrajuunii minki lama kharajtu haddaanay qoomkaagu iga soo kaa saarinna weligay kaama baxeen lakin waa laga soo kaa saaro diintaydii ayaa la diiday inaan tilmaamo wuu sii wada sheekhu wuxuu leey falaysa suhdu fi اdunyaa khumuula adduunyada suhdigeeda laga saahidaa ma aha khumuul iyo habaacsanaan iyo ma aha la anta adiga biha adduunyada alamiiru amiirka ah idaa sahadta qofka saahidka ah ayuunbaa amiira walow fowqa alamiiri amiirka korkiisana takuunu fiiha haddaad noqon lahayd oo ciduun amiirka ka sarrayn lahayd sumuwan sarrayn iyo wartifaacan korayn kunta anta adunbaa ka sarrayn laha wuxuu leeyahay adduunyada oo laga saahidaa asuhdu fi اdunyaa waa muhiim rasuulku sala allahu caleyh wasalam ayaa ina faray ishad fi اdunyaa yuxibuka allah adduunyada ka saahid allah ku jeclaan washad fii ma cinda annaasi yuxibuka annaas dadku waxay hayaanna iskaga saahid dadku iyagaa ku jeclaane markaa suhdigu waa maxay waxaa suhdi la yidhaahdaa dadku way khaldaanoo qofka mashaqaysan noqdo oo soomacad iska gala oo buuraha iskaga dhaqaaqo oo kaymaha galay suhdi u yaqaanaan maaha suhdi waxaa la idhahdaa tarku maa laa yuxtaaju fi اdunya tarku maa laa yuxtaaju fi dunya wixii adduunyada aad u baahan tahay mooyaane wixii aanad u baahnayn ayaa zuhdi la ydhaa marka waxaad u baahan tahay cunno iyo cabitaan iyo xidhasho iyo degaan iyo wixii aad raaci lahayd suudi lama yidhaa inaad ka faahido waayo rasuulkuba sala allahu caleyh wasalam wuxuu dhigan jiray acaamu sanatin sanad cuntadii buu reerihiisa u dhigi jiray walow wuu bixbixin jirayoo wixii uu dhigay lafteeda markuu bixiyo hanaab soo istaagi jiray haddana uu ku talageli jiray marka wixii daruuriyii suudi ma soo galo waaba dembiyada ugu culus buu ku jiraa in awlaaddaada iyo ehelkaaga aad dayacdaa waa dembi weeyaan markaa suhdigu ma aha khumuul iyo habacsanaan aanad mashaqaysan noqoto oo waxba aanad qabaninoo waxna aanad la soo bixin maaha kaa suhdi lama idha ilaahay baa lahaa wabtaqi fii ma aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya war wixii alla soo geliyo aakhira u isticmaal adduunyada wixii lagaaga qorayna shaqayso oo isku isu dheelitir isku dalacnaas markaa khumuul maaha suhdiguna maaha macno darre ee adigaa sharaf leh laanta biha alamiiru idaa sahata adduunyada waxa ka amiiroo madax ka ah oo meeqaan iyo maamuus iyo dadnimo iyo ragnimoba leh qofka saahidka aw waayo qofka saahidkaa samada iyo adduunkaba waa laga jeceliyey samada iyo dhulkaba waa laga jeceliyey qofkan kale amiirkaana ya khasab baa dadku ku jecelyihin imaa raqba wa imaa rahba qaarna way ka baqanayaan ayay ugu sacbatumayaan madaxda kuwa madaxda ah qaarna baqay ugu sacbatumayaan qaarna hunguriyo waxay rabaan waxay hayaan sidaa awgeed baa cabdillahi bn mubaarak imaamkii saahidkaa weynaa ayaa baqdaad yimi maalin maalmaha ka mid a dhug baa laga siiyey suuqii oo dhani xagga cabdillahi bn mubaarak buu u dhaqaaqay gabadha doona oo haaruuna rashiid lahaa amiirkii muuminiinta ee cabaasiyiinta ayaa daaqad ka eegtay war dadkii xagga u yaaceen waxaa la yidhi waxaa yimi imaamu asharq imaamkii bariga ayaa yimi ee culimmada islaamka ugu weynaa dhug bay dadkii siiyeenoo nin arka iyo nin gaadha iyo nin ii ducayda iyo nin wax weydiiya markaasay tii wallahi hada huwa alamiir hada huwa almulk laysa mulka haaruuna rashiid aladi laa yajmacu annaasa ila bilxadiid ay tii boqortooyada rasmiga waa taa dadku daacadda ugu yimaada inay qalbi ahaan iyagoo ikhtiyaar leh madaxtooyada haaruunna xoog baa lagu soo saaraa bay tihi xoog ayay dadku ku soo baxaan markaa amiirka rasmigii waa qofka saahidkaah kaasaa amiira waxba kaama maqna adduun iyo aakhiraba waa lagaa yaqaanaa wax alla wax kaa maqan ma jirto hadday cidi amiirka ka sarraynaysana adaa ka sarraynaya buu leeyahy waayo dee saahid baaba tahay maadaa waxba uga baahanba sidaa awgeed baa waxaa la tilmaamaa nin nin amiira ma'muum buu ahaa haaruun rashiid ilankiisi buu haysna madaxweyne muslimiinta o dhan buu ahaa markuu sii dhimanayey ayaa wuxuu jeclay suu yidhi ilaahayow miyaanan marnaba alla miyaanan marnaba maamul qabanin nin caalimaa loo sheego wuxuu idhi alxamdu lilah ilaahay baa mahadleh kol hadday markay sii dhimanayaan ay tamaniyaan qaabkaan u noollay maamul la'aanta inaad waxba maamulin ayay jeclaadaan buu yidhi annagu markaan sii dhimanaynana inaad boqor noqoto mama tamanina buu yidhi annagu mama jeclaanno markaan sii dhimanayno ilaahayo miyaan boqor noqdo cidina odhan mayso way xisaabteedaa badanba iyagu laakiin waxay odhanayaan ilaahayo miyaanan maalinna cid maamulin waayo xisaabteedaa badan fain faaraqtahaa adduunyadii buu ka hadlaya damiirku wuxuu noqonayaa halkaa hore adduunyada fain faaraqtaha haddaad ka dhex baxdo adduunyada wa kharajta min aad ka baxdo ilaa daari salaami daartii nabadgelyada faqad salimta waad nabad gashay qofku goormuu nabadgalaa nabadgelyada rasmigee waxbaba ka dambayni waa goorma waa marka uu jannada gaadho daari salaam markuu ku guulaysto ayuu nabadgelyo taama haysta inta ka horraysa nabadba maaha waayo dee intaasoo shay baa ka dambeeya khaatimadii baa ka ugu horaysa ilahay muxuu kugu khatimi walciyaadu billaah waana waxaa ugu naxdinta badan ilahay ma khayr buu kugu khatimi mise wax kale walciyaadu billaah in badan baa lagu ducaystaa allahuma axsin caaqibatana fi lumuuri kullaha waajirna min khizyi اdunya wacadaab alaakhira ilaahayo caaqibadayada iyo cidhibtayada wanaaji oo adduunyada hooggeeda iyo ka aakhiraba allow naga ilaali waxaa ka mid a su-aasha qabriga waxaa ka mid a xisaabta marka laysu yimaado cardiga yowma alqiyaama siraadka jidka siraad ilaa uu qofku jannada ku dambaynaayo markaasumu nabadgelyo taama helaya wa in akramtahaa in badan baynu soo marray adduunyada waayo adduunyadan ilaahay baa ihaaneeyey ilaahay baa wuxuu ka dhigay maydaan iyo goob iyo garoon loogu shaqaysanayo qi aakhiro laakiin maaha meeshii maamuuska ugu dambaysan lahayd haddaad adduunyo maamuusto adood karaamayso wa nadarta fiiha biikraamin si karaamo leh haddaad u eegtood qadariso qalbigaaga ku weynaato fa nafsaka qad ahanta adigaa isi ahaaneeyey buuri wixii kugu dhaca iyo meeshaad isdhigto adaa darigaaga isdhigay waayo wax ilaahay xumeeyey ilaahay hoosaysiiyey ayaad ugu dallacsiisay khaalafta muraad allah ilaahay wuxuu rabay baad khilaaftay alla hoos buu dhigay adna kor baad geysay alla waa fogeeyey adna waad soo dhoweysay ilaahay waa nacay adna waad jeclaatay wahaakada marka inaad khilaafto maahee ilaahay halku dhiga inaanad dhaafinin haddii alla fogeeyo shayga waa inaad fogeysa hadduu soo dhaweeyo inaad soo dhoweysaa waana saa la yeela markuu intiisa wadaybu sheekhu wuxuu ku soo gebagabaynayaa jamactu laka anasaa'ixa famtasilha jamactu laka anasaa'ixa addiinu nasiixa diintu waa talo wiilkayow wixii tala ah waan kuu soo ururiyey dee aadna qaado xayaatanka intaad nooshahay oo dhan naftaada ku ilaali fa hiya afdalu mamtasalta waxaad qaadato iyadaa ugu fadli badane ilaasho wadawaltu alcitaaba alcitaab allowm canaantiina waan dheereeyey wasidtu fiihi waanan badiyey oo maxaan canaanta u badiyey li'annaka adiga fi lbataalati baashaalka qad adalta ku dheeraaday baashaalkaad ku dheeraatayoo dadaal la'aantaad ku dheeraatayoo dee anna canaanta waan kuu dheereeyey waayo qofka waxa lagu daweeya kolba cudurkiisu intuu leegi ayaa lagu daweeya walaa yaqrurka yuu ku khaldin taqsiirii gaabiskayga iyo wasahwii lowgayga waataynu hore u sheegaynay wuu tawaaducaya wuxuu leeyahy aniga waxba ha eegin waxaa laga yaabaa halkaad iga rabtay in aanan gaadhsiisnayn qaladaad badan inaad iga aragtaa laga yaabaa laakiin anigu waan kula talinaya taladeeda qaado wakhud biwasiyati laka rashata nin caalima oo caabida oo qiimo badan buu ahaa qaladkiisuna ma badnayn inkastuu ibni aadam yahay laakiin waxa weeyaan sha'nu alcaarifiin qof dadka caarifiinta qiimaha badani saasay sameeyaanoo mar walba naftooday xaqiraan meeshaa ma gaadhsiisni sidii la rabay ma ihi ilaahayoo heerkan aan taaganahay iga horraysii ilaahay wax igu sii dar marnaba meeshii la rabay ma gaadhay wakhud qaado biwasiyatii laka dardaarankan kuu dardaarmay in rashadtawa haddaad hanuuntay waqad ardaftuhaa waxaan raaciyey tiscan xisaanan sagaal qurqurux badan baan ka daba tuuray wa kaanat qabla daa mi'atan wa sittaa boqol iyo lixna way ahayd sagaalna waan ku daray boqol iyo lix iyo sagaal maxay noqonayaan boqol iyo shan iyo toban beyt wasallii calaa tamaami rusuli rabbi rususha rabbigay kii lagu tamimay ku salli sala allahu calayhi fi lawaliina waalaakhiriin in badanna waynu tilmaannay salliga rasuulku sala allahu caleyh wasalam macnihiisu waa maxay alsalaatu cala annabiy ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima qiimaha ilaahay gaadhsiiye nebigeena sala allahu caleyh wasalam ilaahay baa ku salliya ilaahay salliga uu rasuulka ku sallinaya iyo kani ku sallinayna ma isku mid baa maya innagu waa u ducaynaynaa ilaahayna waa ammaanaya ilahay waa ammaanaya alsalaatu min allahi ahanaa waa ammaan malaa'igtuna waa duco weytaynoo kale innagu waa u ducaynaynaa malaa'igtuna waa u ducaynaysaa salliga laakiin ilaahay ku salleeyaya waa maxay wuu ammaanaya inaad rasuulka ku sallido sala allahu caleyh wasalamna laba arrimood baa lagu faray salli keliya maaha alsalaa iyo assalaam inaad ku sallido iyo inaad salaanto marka wanaga isku darnanaana allahuma salli calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasallimta hadda ma waa maxay waa salaanti iyaduna markaa salaan iyo salli baad raacinaysa haddaad rasuulka ku sallido sala allahu caleyh wasalam hal marna allaha weyn baa toban goor kugu salleeya keligaa toban goor ayaad helaysaa waa shay aad iyo aad u qiimo badan laakiin waa in la maraa dariiqadu rasuulku jeclaa waa in aanad adigu wax iska ikhtiraacinin wasalli calaa tamaami rusuli rabbi wa citratihi alcitra alcitra waa aali الnabiy salى اllahu alيه wasalam rasuulku markuu sii dhameynayay buu lahaa wuxuu lahaa wuxuu ku dardaarmayey wuxuu tilmaamayey u lahaa waxaan idin dardaarmaya wa citratii aalubeytkayga ilaaliya aalubeytku waayo waa rasuulka intii la dhalatay ree bani haashim iyo ree bani muطalib reer ahaan waa intaa iyo ooriyihiisa waa intaas ree bani haashim iyo ree bani muطalib iyo xaasaskiisii intaasaa la isku yidhaha maxay aala الnabiy salى اllahu alay waslam markaad leedahay allahuma salli calى moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalim waxaad isku dartay rasuulka iyo ehelkiisii iyo asxaabtii ayaad maarata aalu beytkana qolana way ku talax tegeen sida shiicada oo kale waxaanay ahayn bay ka dhigeen waxay idhahdeen maba qaldamaan mana dembaabaan waa macsuumiin nebiyey gaadhsiiyeen qaarna way caayeen qaar la ydhaha nawaasib iyaguna way caayeen meel kale istaageen laakiin saaxad waxa weeyaan inaad tidhaahdo maxay waa aalkii nebigayga waxa weeyaan nebiga ehelkiisii waa dad ilaahay ilaaliyey inamaa yuriidu allahu bikum liyudhiba cankum الrisa ahla اlbeyti wayuطahirakum tadhiira salliga rasulka wax kaga dartaa wa citratihi اlkariimati maa dukirta ilahay khayrka hayna waafajiyo risaaladii yaraynu wadnayn intaasi kusoo gabagabootay subxaanaka allahuma bixamdiga allahuma rabbana aatina fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqina cadaab الnar